falakadhagaysan nuuradi wa uma leif aasu amay fol aasuwa haddabalama kunhahaysidee kunkooy unagi oo gaaday oo kunhayta soo hagaaday hayinkadab ilibol mooshiidii way lisheeneeye yeedo lama lama kumaho baakada nusnusya e lisheeni lam konton garaame eh lamahaba hoo qaatoba sedikun makidhaariya sidii baakada hanlay hor lamahaba qaat sedikunay dhiibas makidhaariya maabkor garto ame maydow ayaantan wajagaloe hadda hagaade poolana ninkana seehiyay ooman nadiif nambunsi haatow nocshe may aragaw norway ii jarmal ooman nadiifa taal nugaal ii boosaase naase hablood ii hargeysa oomo nadiifa taal naafashe way aragay nadaafadiya shaayidaaha nag aragi ma dhaafaw oomo nadiif oomo nadiib nimco ilaahay dadkaankana seexiyo dhusugiinakranag roobo lakunooga tiinalayka kuweela siyu oomo nadiifa danyarta niidiyo linweelay baakidii ooma nadiif hayti lama nusnus lahankaweelay nusko geeka alaabtinka nadiifisada nusko kalena barhiyeeyaaha lamaada nusnusna beesho sidii baakidii leya sidukun leyaha ganacsatadana nusko ang miinka kooya nuska shaleedisna lamakun leya nasiiba ang heleenna bulshooyi taas niidin geliya oomo nadiif iyo weliba isinku heli kortaana gobolada soomaaliya sida baay bokool gadi jubbooyinka xaruntiyan kuwinya weliba iyo kiyaale
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh hamiin faylaa kulanti faylaa khiyaaray meel walbo isin roogtaan iyo is walbo isin niin dhegaaytaanba ha ka dhowaada barnaamijka kulunka warsan oo wakhtiyadan oo kalan ku barataan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo markiila kuraaba hamiinka jimaadaha sabtada hooydaasa hamiinnimo ehedow isniiniya hooydaayta taarigdaniya ka beeganta shanta bila lamaad sannadda lamada kun iyo tumi toddobada qodobada kulunka warsan dhegaystayaal hamiinnimadan una siinhayna isiina dheegi doontaan haddii ilaahay uu shar waliba ku mid eh siyeedkii musharaxa ee aan dembeeyi ee lukudhugunsadaay khudbadoojo ka eedan walyaabo iyooga badaayan haddii oo ku guulaysadaan kursiga madaxtinimo ee dalka soomaaliya weliba geeka markaas khudbad iyo kahor jeediyeena xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya welina musharaxiintaasi aankeed edaayey lanka markaas aanteegan qabadowka ama tartanka lankajara kursiga madaxtinimo ee dalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo barnaamijka kulunku warsanya dhegaystayaalka dheega doontaan haanoo ku mid eh musharaxiintaas oo khudbadoo joogeeka baarlamaanka ku horjeediyeen qodobada saas oo kale kulunku warsan dhegaystayaal hamiinnimada uuna siinhayna isiina dheega doontaan haddii ilaahay u sar weliba ku mid eh doorashada madaxtinimo ee dalka soomaaliya maalmo yar iyo ku heri walina ammaanka guud ee magaalada muqdisho siwiinlan adkay guddoomiyaha maamulka gobolka banaadir weliba uuse sheegay in lamada maalin ee doorashadiiya ku dhimanta waldhagdhagaaga markaasi magaalada muqdishoon ku dareero doonna saameen saameen inta le'eg iyo kaweelada doonta ganacsiga walbarashada iyo weliba dhagdhagaaga guud ee magaalada caasimadda ee muqdisho barnaamijka kulanku warsanyaa dhegaystayaal ka dheegi doontaan guddoomiyaha maamulka gobolka banaadir yuusuf sheekh jimacaale oo arrimogaas ku hadalow taasoo kale qodobada kulanku warsan dhegaystayaal hamiinnimadan uuna siinhayna isiina dheega doontaan haddii ilaahay sar weliba ku mid eh safar kadise oo lan ogayna weliba geeka magaalada muqdishoha ka deeray madiinaga maamul goboleedka puntland cabdiweli maxamed cali gaas iyo weliba wafduusu hoggaamiyey sugiinya lahanka dhawaay garoonka diyaaraddegeenka ee eedan edda welina markaasa uuse ku warbiyey safarjay usaha ka deeri magaalada muqdishow kulunku warsanya dhegaystayaal ka dheega doontaan taasoo kale kulunku warsan qodobada una siinkahayna dhegaystayaal weliba ku mid eh wafduusu hoggaamiyahay guddoomiyaha baarlamaanka maamul goboleedka galmudug oo markaasa ku wajahanayay magaalada cadaada ee caasimadda kumeel deerkan ah maamulka galmudug weliba geeka reedlan ku nagay garoonka diyaaradegeenka ee magaalada cadaado xildhibaanno ku tirsan baarlamaanka galmudug weliba yoo cambaareeyeenna reedanagowka diyaaradda wafdigwadi oo markaas laka eeday waxaana ku tirsan ciidamada ammaanka inuyo ku dembeeyen kulunku warsanya dhegaystayaalka dheega doontaan xildhibaanno ku tirsan baarlamaankaas galmudug oo arrimogaas ku hadalaya qodobadaas iyo qodobo kale oonu siinka ayay ahna see barnaamijka kulunku warsan dhegaystayaal siinka gudbii doonna weliba hasaaree barnaamijka mukhtaar sheekh aadan dalmar cabdullaahi nuur aadan yasin darees yahay saalax cali maxamed iyo farsameeyaha ee markaliyo kulanka warsan waayahay dhegaystayaal mar kale iyo barnaamijka kulanku warsan yahay hawadayseen kulanaa qaybo hore barnaamijka kulanku warsan yahay gudagale qodobkan ku horeeya ee kulanka midnimadan uuna ka fiiriyaan weliba usaa nagadeeya maalmo yar iyo weliba iyo ku hirsantaa diya diyaargarowga lanka jara doorashada xilka madaxtinimo ee dalka soomaaliya oo musharaxiin ciidan fara badan iyo anteegyiin welina ammaanka guud ee magaalada muqdisho laku dareemahaya in ciidamada iyo adkaayahayaan guddoomiyaga maamulka gobolka banaadir shir jaraad geeku iska qabaday magaalada muqdisho weliba uuse ku hadalay lama maalin oo hani hani waa haniifood leh in magaalada muqdisho lanku dareemo doonno waldhaqdhaqaaq eh dhiniga ganacsiga nisdareerowka baabuurta iyo weliba aanu ku tirsan jiditee markaasi kala dhow miila doorashadii kudhihayta oo lihirow saas oo kale yuusuf sheekh jimcaale guddoomiyaga maamulka gobolka banaadir weliba uuse ku hadalay in la bedeli meelilan qorshay doorashada inyo kudhiida saas oo kalena meelkalelan bedeli ujeeddadan uuse ku sheekay doona waa ko guddoomiyaga gobolka banaadir sheekh yuusuf xuseen jimcaale oo wariyaalka kala hadlay magaalada muqdisho
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد marka hore waxaan rabaa inaan halkan uga soo gudbiyo salaan qaali ah hay-adaha amniga iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed saan la wada soconnaba waxaan ku jirnaa bilahan dambe waxaan ku jirnay xilliyadii doorashooyinka baarlamaanka ay ku gelayeen kuraasta qaarkood ee magaalada muqdisho ay tiilay alxamdu lilah si guul ah ayay noogu dhammaatay mahaddaas waxaa iskale allah subxaanahu wa tacaalaa unba guddiyadii doorashooyinka iyo hay-adihii amniga iyo maamulka gobolka banaadir oo si hufan uga qeyb qaatay ayaa iskale intaa kadib waxaan rabnaa saan la wada soconnaba waxaa foodda nagu soo haayo doorashii doorashadii madaxweynaha qaranka soomaaliyeed oo astaantii ummaddan ahaa oo aan ogsoonnahay siddeedda bisha in loo asteeyey maanta oo axad ah oo ay tahay shantii februari waxaa naga xigo waxay tahay saddex maalmood waa isniin iyo talaado iyo arbaco ay doorashada qabsoomaysa haddii ilaah yidhaaha shacabka magaaladan waxyaaba badan ayay u dhabaradaygeen culeysyo badan oo ka qabsanayay doorashooyinkaas ay u dul qaateen kuna sabreen ayagoo dareensan in magaaladii caasimadda ay joogaan in ay maraaxil kala duwan mar walba la soo maraayo ayay waxay ku sabreen kulamada caalamigaayo ka dhacayay doorashooyinkii iyo mararka qaarkood madaxdu markay maraysa magaalada in badan in waddooyinka la xidho saan la wada soconnaba dhabar adeegaasi iyo dulqaadkaasi shacabka magaalada muqdisho waa uga mahad celinaynaa haddana weli waxaan u baahannahay dulqaadkoodii iyo sabirkoodii ayaan u baahannahay maalmaha kooban oo noo dhiman haddii ilaa yidhaahdo mar haddii doorashooyin heer qaranan lagu qabanayo adduunkuba way dhacdaa doorashooyinka xilliyadaas oo kale iyo xafladaha waaweyn ama meelaha ay madaxda tegayso inta badan waa la xiraa aagagaas way dhacdaa waxaan leenahay cadow gaar ah oo si gaar ubar u bartilmaameedsanaayo shacabkii soomaaliyeed iyo madaxdoodiiba sidaa darteed waxaan ku qasbannahay in mararka qaarkood si adag loo xoro meelaha la isleeyahay cadowga waa ka faa'iidaysan karaa shirkayna maanta wuxuu ku saabsan yahay oo taariikhdu ku baadan tahay shantii february wuxuu ku saabsan yahay arrimankaas inaan wax ka taataabano waxaan ogsoonnahay oo aan rabnaa inaan uga faa'iidaysano shirkaynaan maanta abaaraha waddanka ku habsaday guud ahaan soomaaliya meel kasta ay joogtaba masaa'ib ayaa ku dhacday abaare ayaa ku habsaday xoolihiyaa dhammaanaya dadkiyaa dhammaanaya biyo la-aan marka taasna waxaan leenahay dadkii isu xilqaamay na waxaan leenahay maadi ha ka gaarto gurmadka iyo in loo gurmado shacabkaas soomaaliyeed oo ehelka aan nahay oo meel kasta ku dhimanaya biyo la-aanta iyo raashin la-aanta u dhimanaya in loo gurmado ruux kastoo bini aadam ah ee damiir leh kana qayb qaadan karo waxaan rajaynaynaa inuu ka qayb qaato ama war ha uga qayb qaato ama jeef ha uga qayb qaato ama maaragtay gaarsiin cid kale wax gaarsiin ha uga qayb qaato cid kasta waxaan rabnaa inay ka qayb qaadato waxaan kaloon shacabka ugu baaqaynaa inay roobdoon sameeyaan alla subxaana wa tacaala loo laabto ayaan dadka ugu baaqaynaa intaa markaan ka gudbo abaarahaas waxaan ogsoonnahay doorashada maalinta arbacada ah oo siddeedda bisha february ku beegan tahay ayaa loo asteeyey waxay keenaysaa marka dulqaadka iyo sabarka aan ka baranno magaalada muqdisho shacabka degan ayaa waxaan marlabaad ka codsanaynaa inay noo dul qaataan labada maalmood oo doorashadu ay dhacayso inay noo dul qaataan ayaan ka codsanaynaa ayaan rabnaa inaan si rasmi ah aan maanta ina soo gudbinno meediyaha ama warbaahinta birito isniin ah saacaddu markay tahay maqribtii labaiyo toban saac wixii ka dambeeyo magaalada muqdisho isu socodkeeda aad baa loo xadidi doonaa haddii la yidhaahdo waa maalinta talaadada iyo maalinta arbacada saan la wada soconnaba iskuulaad ayaa furan jaamacad ayaa furan suuqyo ayaa laga adeeganayaa cid kasta danay ka leedahay magaalada waxaan rabnaa maalintaas oo doorashadu dhacayso iyo maalintaa ka horeyso inta la dul qaadan karoo la adkaysan karo in la adkaysto hay-adaha waxbarashada na waxaan rajaynaynaa haddii la yidhaahdo in ardada culeyska ku dhacaayo ay maalmahaas iskuulaadka iyo jaamacaadka ay ka fasaxaan meelaha xirmayso oo magaalada gudaheeda ah sidaas si lamid ah waxaan rabnaa maalmahaasi ayaga ah ay xirmayso waddooyinku xirmaayaan inay shacabku ay la shaqeeyaan hay-adaha amniga gacanno ay ku siiyaan la shaqaynta hay-adaha amniga howlahaasi loo igmaday waxaan ogsoonnaa ciidankaynu waxay soo taagan yihiin har iyo habeen ayagoo ilaalinaayo geedi socodkii nabadda iyo doorashooyinka iyo amniga shacabka iyo magaalada muqdisho guud ahaan ayay ilaalinayeen una taagan yihiin waxaan codsanaynaa in ayagana gacan lagu siiyo shaqadooda ayaan ka codsanaynaa shacabka magaalada muqdisho markay muujiyaan dulqaadkaasi wuxuu ka mid noqonayaa gacansiintuu ka mid noqonayaa saddex waxaan rabnaa laftirkeeda ciidamada amniga waxaan ayagana ugu baaqaynaa inay u dhimriyaan shacabkay u dhimriyaan si ay wanaagsan oo asluub leh ay ula dhaqmaan ayaan hay-adaha amriga hay-adaha amnigana aan halkan uga soo gudbinaynaa maxaa yeelay u dhimrintu shacabku waxay keenaysaa la shaqaynta shacabka ee hay-adaha amnigay keenaysaa marka hay-adaha amnigana waxaan leenahay u dhimriya shacabkaan leenahay ana loo dulqaato waxaa suuragal ah in safarro iyo dad baxaya ay jiraan oo dhoofaayo maalmahaas ayaga ah maalmahaas ayaga ah ciddii dhoofayso waxaan u diyaarinaynaa basaska dowladda hoose ayaa qaadaayo geynaayana goobaha ay ka dhoofi lahaayeen haddii ilaa yidhaahdo ayadaasna waxaan rabnaa inay sida meelaha ay tegi doonaan ama ay istaagayaan sida waddadan maka almukaramo iyo waddadaas wadnaha iyo tarbuunka iyo dhankaas madiine iyo waxaasoo dhanna waxaan u qaybi doonaa basas ayaa loo qaybi doonaa basaskaas ayaa soo gaarsiin doono meesha ay ka qaadayaan basaska kale ee geynaya elaboorka annagoo u turayno dadka dhoofaayo oo aada iyo aada u danaynayno inaysan maaragtay dhoofitaankoodaasi iyo safaradoodaasi inaysan wax u dhimin xirnaanta wadooyinka taasna waxaan rajaynaynaa haddii la idhaahdo inaan qaybtaas ka qaadan doonno oo basaskii dowladdaoosi iyo aan u diyaari doonno sidaa darteed waa muhiim mar walbaba gacansiinta hay-adaha amniga waa muhiim sidaa darteed waxaan codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaad in hay-adaha amniga gacan la siiyo hay-aduhu amniguna inay u turaan shacabka shacabkuna inuu noo turo maalmahaasi aan sheegnay oo aan wadooyinka ina inay xidhmaan laga yaabo sidaasi lamid ah waxaan ka codsanaynaa shacabka cid alla ay ciday u arkaan inay amnigu ay khalkhal gelinaysana waxaan leenahay soo gudbiya ee soo sheega ayaan leenahay haddii ilaa idhaahdo si maaragtay dhibaatada ay u geysanayaan ummadaani looga badbaadiyo aada iyo aad ayaad u mahadsantihiin waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahad celinaynaa bahda saxaafadda oo aan mar walbaba u heelan una taagan gudbinta maaragtay oraahda saxda ah inay dadkooda u gudbiyaan u taagan ayagana waa u mahad celinaynaa marxaladda horashaan ku jirnaa aan wada adkaysanno aan ka gudubna haddii ilaa idhaahdo qaran dhisidiisa ma sahlano madaxweyne qaran ayay rabnaa inuu dalkan iyo dadkan uu soo baxo intay laga gaarayana waxaan rabnaa inaan dulqaadka muujino waana mahadsantiin wassalamu calaykum warxmatullahi wabarakaatu
حبيبنا حبيبنا ألف صلى الله ألف صلى الله على قمر الكمال sahal electronics stationary and cosmetics saldhigii baahidaada surankaa dumarayday suubaney ma taqaan hadalka adoo waxba soo hen si kale anuu idhaahdee samahan udugiisa wanaaggiisa isaaqaysaani iigu tilmaan sahal electronics stationary and cosmetics haddii aad maqashaan saldhiggii u wacnaa baydhabay ka sureene saaxiib la ahaada sahal electronic stationary and cosmetics waxyaabaha aad ka helayseen bulshada waxaa ka mid a sida qalabka electronics iyo stationary oo ay ka mid yihiin kombyutar h b acer tushiiba iyo del iyo moobilada noocyadooda kala duwan not for not tree not five iphone four iphone five iphone six iyo samsom galaxy noocyadiisa kala duwan waxaad ka helaysiin sidoo kale sahal electronic rintijaro jiif iyo joog sida dhalooyinka tiiviyada oo le yar iyo weyn mashiinka maaqlada dhagoolayaasha makiinada dhiigga sokorta iyo tandhiikarka kosmatikiska aad heli doonto waxaa ka mid a barfuunada catarada sida shaali lingi romance habi one man show blue for women jesity on iyo off iyo waxyaabaha kaleoo dumarku ay isku qurxiyaan sal electronics and stationary cosmetics waxa ay ku taalaa bartamaha magaalada beedhabo kasoo horjeedka dabaqa sare ee dino cofe ama dhabarka dambe ee daarta dheer ee by star kala xiriir wixintaasi dheeraada maamulaha mukhtaar maxamed xuseen eberli xaalshan konton-
idaacadda warsan ee magaalada baydhabo inoo dhegeystaatan dhegaystayaal kulanku warsan qaybooji hore ayaa ku guda jirna kolkoo dhan waliba dheega doontaana musharax cabdulaahi maxamed cabdulaahi farmaajo khudbadiiusa geegka ku horjeediyey xildhibaanada baarlamaanka balse ku hormaraynoy madawiinaha maamulka puntland cabdulaahi maxamed cali gaas weliba usa geegka safar usa ka deeray magaalada muqdisho isagoona kubahi magaalada garoowe ee maamulka puntland walina safar iyay ku wehliyaayay qaar ku tirsan anha amahaano ku mid ah ee guddoomiyaha baarlamaanka iyo weliba golaha wasiirada maamulka puntland markii uuse deeri weliba uuse la hadalay wariyaalka
asalaamu calaykum raxmatullahi wabarakaatu ee maanta aniga iyo wafdi aan eh, hogaaminayo oo ka mid yahay guddoomiyaha baarlamaanku waxaan eh, u soconnaa magaalada muqdisho oo dhowaan kadib ka dhici doonta doorashadii madaxtinimada ee soomaaliya ee dabcan dowladda puntland eh, waa qeyb muhiima oo ka mid ah eh, dowladda federaalka soomaaliyeed een, eh, waxayna rabtaa inay wax ka ogaato isbedelka ka dhici doona soomaaliya ee, waxaa ku xiran masiirkeeda waxaa ku xiran horumarkeeda waxaa ku xiran midnimadeeda iyo wadashirkeeda soomaaliyada ku xiran marka inaan wax ka ogaano ku joogtayno ka warqabno wax meesha ka soo baxaya wey waxaan u aadaya insha allahu kabacdi doorashadu dhammaatana dalka ayaan dib ugu soo laaban doonaa madaxweyne murashaxiinta qaybo ka mid a maalmihii dambe waxay sheegaya in faragelin ee dowladaha dariska ay ku hayaan doorashada madaxweynaha ee soomaaliya madaxweynaha puntland baa tahay marka madaxweynayaasha maamulada iyo adiga ma qabtaan fikirkaas in faragelin ay jirto waxaas anna waxna khuseeya maaha annagu dowladda puntland baana la yidhaahdaa ee waxaas de ciddii ee, cid dadkii ay een, ee, ee, ka hadlay ayaa ka jawaabaya marka aniga arrintaas arrinna khuseysa maaha ee, doorashada soomaaliya iyo masiirka soomaaliya ayaa anagana khuseeya doorashadaas aan u tegaynaa ka qaybgalaynaa ee, waxa de jawaabtaas aan ugu de cidda la weydiiyey iyo cidda tiriyaad weydiinaysa aniga waxaas waxaan ka jawaabi kara maaha ammaanka ammaanka magaalada boosaaso madaxweyne een, maalmihii dambe maxaad ka leedahay waa mahadsan
omo nadiif basura أبو geedkan dhardhigoba isdaartay maad waxa lahaa karti adigoo jadiidka intaadka warti may wala dheereey lukuna dhigoa muslima jarmay ما هندو كجرنتا دارك كي كان دغد ايله wah aman hayna maayed mashanka nuuran wara oo mo nadiif ah la ka dhagaysan nuuradi wa oma nadiif aasu amay fol aasu ah haddaba lama kun haysadee kun kooy unagi oo gaaday oo kun hayta soo hagaaday hayinka dar ilibal mooshiili waylasheeneeye yeedo lamalama kumaho baakada nusnusye e lisheeni lam konton garaame eh lamahaba hoo qaatob sedikun makadaariya sidii baakad lahaanlay hor lamahaba qaat sedikunay dhiibas makadaariya ma kor qabto ama maydow ayaa antan wajagaloe hadda hagaade poolan ninkana seehiyay ooman nadiif nambuunsi haatow nocshe may aragaw norway i jarmal ooma nadiifa taal nugaal i boosaase naasahabrood i hargeysa oomo nadiifa taal naafashe way aragay nadaafadiya saayidaaha nan aragi ma dhaafaw oomo nadiif oo mo nadiif nimco ilaahay dadkahankana seexiyo dhusugii nakranakroowo lakunooga tiinalayka kuwe
qaybo dhexe barnaamijka kulanku warsan yaha sideerna dhegaystayaal idaacadda warsan iyo weli noola daratan qodobka kale ee barnaamijka una ka fiiriyaan walibaa usanagadayaa walibaa geeka ha dhammaatay khudbadoogii laku dhugun sidaay ahaanoo ku mid eh musharaxiintii dambeyti ee baarlamaanka ku horjeedii walqabad iyo haddii iyo ku guulaysidaan xilka madaxtinimo ee dalka soomaaliya musharaxiintii geeka baarlamaanka ku hor hadali walibaa markaasa ku mid hayay maxamed cabdulaahi farmaajo oo insurun gabadowka madaxtinimo waama tartanka lanka jara xilka madaxtinimo ee dalka soomaaliya welina uusa geeka khudbad dheer ku horjeediyey xildhibaanada baarlamaankuusa oona dhiniyi walba markaasa khudbadiis taabadaasi waato khudbadii uusa jeedi musharax maxamed cabdulaahi farmaajo
bismi illaahi araxmaani iraxiim guddoonka labada gole mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari iyo mudane cabdi xaashi cabdulaahi iyo ku-xigeenadooda guddiga labada gole ee doorashada madaxweynaha xildhibaanada sharafta leh taliyaasha ciidamada warbaahinta iyo martidii sharafta leh waxaan ku salaamay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu xubnaha xubnaha baarlamaanka ee labada gole waxaan mar kale waxaan marka koowaad idinkugu hambalyeenayaa kalsoonida ay idin soo siiyeen dadkii idin soo doortay soomaalidii idin soo dooratay waxaan ilaahay idinkaga baryayaa inuu hawshiina idiin fududeeyo waxaa sharaf weyn ii ah inaan maanta labada gole iyo martida sharafta leh ee halkan isugu timid aan hortooda ku caddeeyo inaan su soo sharaxayo hoggaanka sare ee dalka afarta sannadood ee soo socota iyo halka aan doonayo inaan dalka iyo dadka u horseedo markaad codkiina isiisaan sidoo kale maanta waxaan horteena ka caddeynayaa qaabka aan u wajahayo dhibaatooyinka baahsan ee dalka ka jira mudanayaal iyo marwelin dalka wuxuu ku jiraa xaalad adag waxaana jira amni darro baahsan ciidankii qaranka oo aan daryeel lahayn nidaamkii dhaqaalaha oo burbursan cadaalad darro iyo musuqmaasuq baahsan masiibooyin dabiici ah iyo abaaro soo noqnoqda barakac joogto ah da'yartii soomaaliyeed oo dalkooda ka haajiraya ka cararaya qaab badanna ay badaha ku dhammaadeen waxaan taas ku sii darayaa oo aada markhaati ka tihiin in masiirkii dalka iyo dadkuba ay khatar weyn ku jirto taas oo ay sabab u tahay dowladda oo gabtay mas-uuliyaddeedii qarannimo tii ummadnimo iyo tii wadannimo dib u hanashada qarannimada iyo sharafta iyo karaamada ummaddeenna waa waajib saaran golayaasha dastuuriga ah ma ahan in shacabkeennu naga rajo dhaco ama naga rajo dhigo ma ahan in caalamku tusaale ka dhigto ceebteenna soomaali waa naqanaa waa musuqmaasuq burcadbadeed xagjir iyo wax badan oo la mida mana ahan inaan baahideenna dhaqaale iyo midda amni aan ku filnaan weyno mudanayaal iyo marwooyin si aynu dhibaatada dalka daba dheeraatay aan wax uga qabanno waxaan u baahan nahay isbedel dhab ah isbedelka dhabta ah ma aha qof qof bedelaya ma aha dowlad dowlad bedelaysa waxa weeye isbedel habdhaqameed siyaasadeed waan kuwa hoos ku xusan waa inaynu bedelno habdhaqanka siyaasadeed ee marka doorashada la galayo ama la gaaro lagu faano dowlad baa ay wadata oo dadka ii jujuubaysa intaas waaba dhaaftayba waxay taagan tahay dowladdii intay timaaddo ay tidhaahdo hebel baan rabnaa hala doorto lacagteedana waa ka daba keenaynaa dalkan beec maaha dadkiisuna beec maaha waalidiinteennu iyo aabbayaasheenaan ka dhaxalnay annagana carruurteennaa naga dhaxlaysa wax shilimaad geeyo ma aha waxaynu bedelaynaa dhaqankii siyaasadeed ee ahaa in shacabka aysan dowladda wada shaqayn lahayn golaha shacabkaad tihiin codkii shacabkaad tihiin wakiiladii shacabkaad tihiin waxaan ku shaqaynaynaa rabitaanka shacabka shacabku iyo dowladdu waa isku hal markay kala tagaan waa marka ay shabaab xoogaysanayso waa marka ay leynayso xildhibaanada waa marka shacabkeena ay leynayso waa marka ay noo diidayso horumarka saas darteed shacabka iyo dowladda iswadata cid walba waa ka adagta shabaab baana imaan karin dowlado shisheeyaan imaan karin saas darteed waa inaan shacabka u dhowaano waxaynu bedelaynaa habdhaqanka caadada laga dhigtay ee ahaa in baarlamaanka la xiro goortu doorashadu dhowdahay waa soo aragnay labadii kun iyo labaiyo tobanka waa tii baarlamaanka la xiray oo hawshii baarlamaanka loo weeciyey saxiixayaal haddana sanad ka hor waa tii la xiray oo hawshii baarlamaanka sharafta lahaa loo weeciyey madal awoodda baarlamaanka iska leh hay-adda ugu sarraysa sharci dejinta waa baarlamaanka roolkooda ama doorkooda marna kama bixi karo habdhaqanka siyaasadeed ee ahaa in musharax in mushaharada ciidamada shaqaalaha dowladda iyo kan baarlamaanka aan loo arag xuquuq ay leeyihiin ama ay loo arko hadiyad markii la doo markii la doonto markii la doono madaxdu ay bixiso mushaharka shaqaalaha ciidamada iyo baarlamaanku maaha hadiyad ma aha waa xuquuq sharci ah waxaan ogahay hadda mushaaro badan inay ka maqan yihiin waxaan bedelaynaa dhaqankii siyaasadeed ee malaayiin doolar lagu baabi'iyey mooshin dowlad lagu rido iyo mid lagu dhiso waxaan ognahay waa caado xumo waxyaabaheenna waxyaabaha dowladdan lix iyo toban sano la dhaqaaqi weyday waxaa ka mid ah isbeddel aan macno lahayn dowlad kastooo timaada oo aada doorataan waxay uga tagtaa meeshaan iyadoo howlo qabyo ka ah waxay uga tagtaa saddex ra-isul wasaare iyo san walba in dowlad cusub la keeno marka hal sano see wax loogu qabanaya marka waxaa loo baahan yahay in arrintaasi wax badan laga bedelo dhaqanka ugu xun oo siyaasaddeena ku jira wuxuu yahay quus in la quusto oo la yidhaahdo meeshaa waxba lagama qaban karo xaaladdan way adag tahay shacabkan dawlad ma rabaan xaqiiq ma aha broblemku shacabka ma aha broblemku golaha shacabka ma aha broblemku waa madaxdan la doorto weeye oo dadka quus gaadhsiiya waxaan bedelayaa dhaqankii siyaasadeed ee madaxda dowladda caado ay ka dhigteen in safaro aan loo baahnayn lagu sii socdo oo wakhtiga iyo hantida qaranka lagu lumiyo waa caado xun maxaa yeelay wasaaradda arrimaha dibaddaa jirta oo loo baahan yahay inay socoto ma aha madaxweynaha inuu bishiiba saddex jeer baxo ma aha sidaas darteed waa in la joojiyo dhaqan dhaqankaas waxaan bedelayaa dhaqanka siyaasadeed ahaa in xil layska saa layska saarin nolosha amniga xildhibaanada ee keliya la xasuusto maalinta mooshin loo baahdo ama marka cod laga rabo waa dhaqan xun wey xildhibaanadu iyagaa keena madaxda iyagaa doortay iyagaa dhalay madaxweynaha ma aha keliya marka loo baahdo marka codka laga rabo keliya ma aha waxaa laga rabaa talaa laga rabaa waxaa laga rabaa inay dowladdaasi ay wax ka dhisaan waxaynu bedelaynaa in amnigeenna cid kale ay nooga noqoto mas-uul macnaheedu waxaa weeye wiilasheenna dhallinyarada ah oo askarta ah ma hanan karaan mas-uuliyadda amniga waxaan aaminsanahay waa arkay markaan prime ministerka ahaa waxay u baahan yihin marka la siiyo inay hanan karaan oo ay dagaalyahano yihiin oo geesiyin yihiin markii xuquuqdooda meel loo saaro waxaan bedelaynaa oo kale haddii aada fursad siisaan oo oo aada ii doorataan xilkaan raadinayo hadduu ilaah yidhaahdo in dowladdu awooddeeda ku cabirso shacabka intay ugu adeegi lahayd jidadkan la xirayo oo maalmaha oo dhan xiran waxaa weeye waa qayb ka mid ah caburin haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweyneed yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo markaan shabaab ka adkaano markaasaan baabuurta ku raaxaysanaynaa laakiin iskuma keeni kartid adoo dagaal ku jira adoo dagaal ku jira inay jidadku umadda ka xiran yihiin dadkaad u baahnayd arrinta ugu muhiimsan waxay tahay oo la rabaa in la fahmo siyaasaddu waa xalraadin siyaasaddu khayaano ma aha siyaasaddu been ma aha siyaasaddu ballanka bax ma aha meel ay adduunka ka jirtana ma laha adduunkana kama jirto diinta islaamkuna ma qabo qof intaad been u sheegto aada uga baxdo waa ceeb weeye mudanayaal marwoyin inta aanan wax idinkaga sheegin barnaamijkayga siyaasadeed ee aan ugu magac darnay ama halku dhig uga dhignay nabad iyo nolol soomaali intaas u baahan tahay nabad yaan u baahan nahay dad waaloo isku mid aan nahay waxba aan ku kala duunayn qoladan bannaanka nooga soo duushay oo siyaasadda shisheeye wadata nabadda soomaaliya iyo horumarka somalia ma hor istaagi karto nolosha dadkeennu runtii waa mid aada u liidata soomaaliya waxaa lagu tilmaamaa waddanka ugu fakarsan adduunka waana waddanka ugu qanisan ogaada marka loo fiiriyo natural resources barnaamijkaasna waa idin hor yaalaa waxaan rabaa inaan wax yar dib idin xusuusiyo ballantii aan aan hadda ka hor markii aan raadinayay in la ansixiyo aan hortiina ka ballan qaaday waxaan ka ballan qaaday arrimaha amniga inaan xoojiyo waxaan muddo yar gudaheeda annaga oo ilaahay kaashanayna aan magaalada muqdisho ka saarnay nabadiidkii oo markaas haystay magaalada muqdisho saad og tihiinba boqolkiiba toddobaatan meel fog ma ahaynay baar bulsho hoosteeda joogeen waad la socotaan maka makarama lama mari jirin waxaan bilownay bixinta mushaaharaadka ciidamada amniga shaqaalaha dowladda iyo xildhibaanada xilligaas joogay waxaan dagaal adag la galnay musuq maasuqa oo aan isbedel ku samaynay hay-adaha dhaqaalaha waxaana kordhinay dakhliga dowladda oo markii aan iscasilay oo aan ka tegey aan uga tegay khasnada dowladda toddoba malyan iyo bar meeshaan uga imid khasnad maran waxaan dib u howlgelinay telefishinka qaranka waxaan dib u howlgelin iyadana bangiga dhexe oo xildhibaanada iyo shaqaalaha dowladda ay bilaabeen inay mushaarada ka qaataan mudanayaal iyo marwooyin waxaan si taas la mid ah maanta hortiina ka ballan qaadayaa inaan dhis inaan dhiso xukuumad fulisa arrim arrimaha ku xusan barnaamijka siyaasadeed ee nabad iyo nolol oo isagoo faahfaahsan aada haysataan saan sheegay waxaa nambar wan ii ah amniga dalku wuxuu ku jiraa xaalad dagaal laakiin ma moodid dowladdu inay dagaal ku jirto waxaa weeye dagaalku wuxuu ka socdaa oo keliya hal dhinac shabaab baad meeshay rabta weerarta shabaab baa meeshay rabta qarxisa waxaan haynaa oo keliya ama dowladdu ay haysaa tacsi iyo cambaareen dagaalku wuxuu noqonayaa laba geesood waa isu tegaynaa ama hadday hadday nabad qaataanna waa fiican tahay haddayse nabad nabad qaadanna shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan xildhibaanada dowladda kulli waa dagaalgelayna maxaa yeelay nolol nooma diidi karaan nabadna nooma diidi karaan waxaan ku samaynaynaa tira koob ciidanka aan haysanno oo howlgeli kara ciidanka aan howlgeli karinna howlgab baan ka dhiganaynaa xuquuqdoodana waa siinaynaa waxaan siinaynaa tababar ciidanka tababarka kii la yaqaanay maaha waxaan siinaynaa tababar wadaniyad yaan siinaynaa ciidamadeenna waa dagaalyahano waa yaqaanaan sida loo dagaalo laakiin waa in la siiyo mabaadiida ay ku dagaali lahaayeen waxaan ognahay shabaab inay ku dagaalaan diin aan sax ahayn ay gowracayaan qof ashahaadanaya iyagoo allahu akbar leh sidaas darteed ciidamadeennu waa inaan siino tababar oo joogtaa oo la dareensiinayo wadannimada iyo waxay u dhimanayaan waa inaan siino daryeel ciidan aan daryeel lahayn ma dagaali karo oo calooshiis maran tahay waa inaan mushaahar fiican siino waa inaan caafimaad siino haddii uu dhintana caruurtiis inaan ka warqabno agabkooda waa inuu u dhan yahay dalab kasta waa inay haystaan oo ninka ciidanka uu kaga hortegi karo kuwa inkaarta ilaahay ku riday markaas waxaan ka rabnaa anshax inala yimaada iyo disbliin kii kii kii ku takrifala awooddiisa ama shacabka dhibaateeya ama ciidanka la shaqeeya dhibaateeya haddii khasbiyan wuxuu feesgaraynayaa ama wajahayaa sharcigu wajahayaa kii wax dilayna waa dilaynaa kii dembi galana waa laga goonaya dembiga moralkood inaan kor u kicino oo annagoo la shaqaynayna oo garab taagan oo caanaha iyo biyaha ka daba wadna inaan moralkooda kor u kicino si ay uga hortagaan cadowgan u soo maxaan ku rahda xayxaytay inay soomaaliya u diidaan nabad iyo nolol u diidaan tan ugu muhiimsan waxaa weeye command inay leeyihiin taliyo fiican inay leeyihiin kuwa dagaalka galaya taliyahaasi uu yaqaano waxa uu dagaalgalaayo wax laga rabo shuruucdiisa waa in isaga naftigiisa la siiyo tababar tababar joogto ah maxaa yeeley haddii uusan lahayn tababar tababarku u baahan yahay hadda ciidanku iyo askartu waa saraakiishooda wey inaan isku dhafna ciidanka waa laga wada hadlaa laakiin wax adag ma aha wax adag ma aha ciidamadii horaa noo jooga oo yaqaanay sida loo rukuud garayo sida loo qoro ciidanka yaqaana waxaa la ii sheegay oogii oo koo iyo tobanka ahaa hal hal ku qabiil uusan jirin macnaheedu waxay tahay hadda dagaal baan ku jirnaa qof walba oo soomaaliya oo yidhaahda dagaal diyaar baan u ahay dalka inaan difaaco waa u baahannahay laakiin waa inaan kordhino ciidanka oo aan isku dhafno arrinta kaleoo muhiimka ah oo qodobka labaad amniga ah abaabul shacabka soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed inaan u dhowaano wey cidda shacabka soomaaliyeed u dhow yaa guulaysanaysa waxa ay shabaab nooga reynayso oo nooga adkaanayso wax kale ma aha waa shacabka wey shacabku waa inay dowladda aaminsan yihiin dowladdana idinkaa laydinka raba inaad keentaan dowlad shacabku uu ku kalsoonaan karo shacabku waxaan ka rabnaa information inay keenaan macluumaadna siiyaan meesha ay ku jiraan shacabku waa inay dagaalka ka qayb galaan naftigooda shacabku waa inay dhaqaalaha bixiyaan oo loo wada istaago dalkan sidii loogu looga xoreyn lahaa hororta waa inaan miidiyaha aada u isticmaalno annagoo culammada soomaaliyeed ay bannaanka usoo baxayaan iyagoo macnaynaya diinta muqadaska ee islaamka ah waxay tahay inaysan qabin qoladaasi waxa ay samaynayaan dhalinyaro dhalinyaradan shabaabka ah intooda badan waxaan aaminsanahay in ay khasban yihiin iyaga naftigooda oo aysan ogeyn kuwa u taliya meelahay amarka ka qaataan oo loo soo diray dalkan inay burburiyaan oo khayra- khayraadka aan leenahay aan u tagno oo adduunka ay naga hor istaagaan wax alla wixii maalgelin ahaa oo loo baahnaa saas darteed cafis baan u fiirinaynaa anaa ugu horreeya wax cafis u fidiyey dal gudaheeda waxaa noogu yimi saddex boqol meesha sarindi la yidhaahdo annagaa dhisnay kadibna dowladihii naga dambeeyey waa maamuli waayeen waxaaba qaatayba hadda maamulaya dowladda ingiriiska waxaa ugu horreeyey norwegianka yaa ugu horreeyey laakiin annagu cidna ma weydiisan taageero nin alla ninkii noo yimaado oo soo kasoo taga shabaabkana waxaan siinaynay boqol doolar dagaalkan waa dagaal dhaba wey oo dagaal xaq ah wey maxaa yeele waxaa la rabaa in eh, maxaan ku rahdaa diinteenna muqadaska ah la xumeeyo oo naloo tuso inaan nahay dad xun een, sirdoonka inaan xoojino baabuurtan qarxaya maalin walbaba waxaa weeye sirdoonka hadday awooddooda dhaqaale awooddooda eh, aqoon haddii la siiyo waxaan aaminsanahay sirdoonka in la xoojiyo aqoontooda inay hawshaan baabuurtaan isqarxinaysa oo hoteelada iyo dadka shacabka leenayo in wax laga qaban karo waxaa way maqlaysaan waxaa wax looga qaban karaa wax yar yaan idiin sheegaya waa sahal wey hal milyan oo doolar bishii in meel loo dhigo qofkii soo sheega baabuurkaas qarxaya boqol kun oo doolar in la siiyo haddii uu rabana dibadda loo diro dowladahaasi lacagta ku bixiya inay nala galaan qofkii information fiican keena oo ummadda soomaaliyeed badbaadiya in haddii uu rabo inuu dibadda aado si uu maalmo uga maqnaado oo aysan u dilin inaan u facilitate gareyno waxyaabaha ay qarxiyeen hadday yihiin hoteello hadday yihiin guryo inaan dhisno annaga maxaa yeele annagaa ka mas-uula annagaa ilaalin weyn annagaa ilaali- ilaalin weyne nabadgelyadii dadka ku dhinta inaan magdhow siino hooyooyinka iyo aabay- aa- aa- aabbayaasha ku dhinta oo ilmahooda agoonta ama rajooyin ku noqdaan in aan u wadno maxaan ku idhahdaa dhaqaalihii ee waalidkood ka heli jireen macnaheedu waxay noqonaysaa marka shabaab oo ka soo horjeeda ummadda soomaaliyeed oo dhan iyo dowladdii oo wadata shacabkeeda oo qofkii dhib ku dhaco ay daawaysanayso ama ay xuquuqdiisa siinayso arrinta nolosha saan sheegay sloogankeenu waa nabad iyo nolol waana waxaan u baahannahay labadaas haddaan abbaarno waxaan aaminsannahay dalkan inuu noqon doono dalalka ugu khayraadka badan waxaa ugu horeeya haddaan nolol rabno musuq maasuq inaan la dagaalno musuq maasuqu waa cadowga siyaasadda cadowga dowladee dowladeed wey siday shabaabka cadowga shacabka u yihiin yaa musuq maasuquna wuxuu yahay cadowga horumarka waxaa waxaa laba beri ka hor lasoo saaray transparency international soo saareen sanadkii tobnaad inaan uga jirno waddanka ugu musuq maasuqa badan adduunka boqol iyo toddobaatan iyo lix baan uga jirnaa waddanka ugu horreeyana waa denmark maxaa noo diiday inaan denmark la tartanno marka maxaan ugu jirnaa inaan noqonno dadka ugu xun adduunka ilaan musuq maasuqu macnaheedu waa tuug weeye diinteennu ma ogola dad islaana nahay maxaana gaarsiiyey in adduunku nala yaabo ay yidhaahdaan dadkaani bini aadan ma aha walaalayaalow mudanayaal iyo marwooyin haddaad i doorataan musuq maasuqayga musuq maas- musuq maasuqu waa taargetkayga ugu horreeya wey waa la dagaalamaynaa si fool xunna waa ula dagaalamaynaa qofkii hantida qaranka ku takrifala wa- dad ummaddana waa ku ceebeynaynaa xabsi dheerna waa xabsi dheerna xabsi dheerna u diraynaa kaabayaasha dhaqaalaha inaan soo celino si dhallinyarada soomaaliyeed oo shaqo-la-aanta haysato ay shaqooyin uga helaan waa inaan maalgelin shisheeye keenno maalgelin shisheeye ma imaanayo waddan musuq maasuq hareeyey marna ma imaanayo maxaa yeelay yaa tuug wax ku darsanaya dadkaas waa dad nadiif ah ma dad mara
tahay khudbad markaasi usagee ka jeediyey maxamed cabdulaahi farmaajo musharax anteegan kursiga madaxtinimo ee dalka soomaaliya oo geega ku hor hadalay xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya guud ahaanba eedkaasi aan dambeeyey barnaamijka kulanku warsanka idaacadda warsanka hamiinimadan dhegaystayaal kula dararteen barnaamijka waliba ah saaray mukhtaar sheekh aadan dalmar anuu cabdulaahi nuur aadan yaasina dararsiyaay saalax iyo farsameeyey intuuna barnaamijkan ku holimadeeda idinku kulmaana hamiin fayn
Thank you.
barakaatu dhegeystayaal meelihiisuna dhow wamsaagtan waliba idaacadda warsan ee magaalada baydhabo muujada f m dhibiysan laba megahartis oo gadaama magaalada baydhabo ili deegaanida tuulooyinka hoosooyan akhyaana meelool bisiroogtan waliban hawada siinkulaanaha miinfayla guud ahaan waliba intaa gabagabeynaya jadwalkan idaacadeed oo hanay bilow saacada markii hayti liitisaa duhurnimo intii beriyey tumila masahir abnuuryadun kulmaan waliba siinku tabaane sidaasi amaan allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
alani barisiya warsan alani dhejiya wasan alani barisiya warsan alani dhejiya waqtigii shal hoydaaniyali deere waqtigii sharhoydaan yaani deere walaalaa raadi warsan way sii leeyiin walaalaa raadi warsan way sii leeyiin hundulma caafimaad le walaalayaal hundulma caafimaad le walaalayaal walaalaa raadi warsan way sii leeyiin walaalaa raadi warsan way sii leeyiin hundulma caafimaad le walaalayaal hundulma caafimaad le walaalayaal hundulma caafimaad le walaalayaal hundulma caafimaad le walaalayaal shabakadda warbaahinta warsan